ku dhowaad saddex boqol oo qof oo qaxoontiya oo isugu jira soomaali etoobiyaan eritreyaan suudaaniyiin iyo weliba dad ka yimid dalka jaad ayaa mudaharaad cabasho ah oo ay cuntada ka soomeen ka hordhigaya bannaanka hore ee xarunta u n h c r ee magaalada tunis ee dalka tunisiya dadkan oo muddo laba sannadood ah baa ku jiray xero qaxoontiya oo lagu magacaabo shuusha ayaa sheegay in lagu wargeliyey in xeradaasi la xiri doono bisha juun ee fooda inagu soo haysa iyaga oo deganaanshiye laga siin doono dalkaasi ay ku sugan yihiin ee tunis qaxoontigan oo arrintaasi ka biyo diidanaya in ka badan toddobaad waxa ay ku sugnaayeen xaruntaasi horteeda iyagoo cunto joojinna sameeyey xilli ay cimilada waddankaasi ama magaalada tunisna ay tahay mid aada u daran oo roobab qabow iyo weliba baraf anidhaahda ee qabow badan iyo dabaylo ay ka jiraan magaaladaasi goor dhoweyd ayaan khadka telefoonka kula xidhiiday dadkaasi mudaharaadayey waxaana hadalka iigu hormaraya wiil isagu ka gaabsaday inuu magaciisa sheego
walaal dadkan qaxoontida ahi waxay u kala dhasheen shan jasiirood bay qaysmaan way ka kor yihiin soomaali suudaan iyo eritreyaan ethoobiyan iyo jadiis jad bay ka yimaadeen shantaa jasiirood baan ka koobannahay waxaana ka hor mudaharaadayaan xafiiska u n h r kuwaada ee dalka tunis iyo caasimadiisa tunis marka tiradoodu waa imisa walaal waxay ku dhow yihiin saddex boqol oo fayn weeyaan ama saddex boqol oo shaksi waxay kooban yihiin cabashada u weyn walaal waxay ka soo jeedinayaan ama ay ka tabanayaan waa hay-adda u n h c r kadib kalamkay ku noolaayeen oo la idhaahdo shushakam shushakam wuxa uu dhow yahay walaal waxa u dhexeeya xadka liibiya iyo tunis dadkan waa dad iyaga kasoo barakacay dagaalkii ka dhacay libiya marka waxaa jira u n h c r inay kumanaan kun qof ay u samaysay dibudejin dalalka sida maraykanka oo kale yurub oo yurub iyo qaalad iyo canada xaqiiqatan dadkan waa dad iyaguna doonaya inay helaan jaaniska ay helaan dadkii ka horreeyey ay dariiqay maraan inay maraan markaas sababaasaa keenay u n h r na waxaa tiri dibdaji waxaa idinka samayn doonaa tunis qaxoontigan markaa gaysan waxay ummada ka sameyn oo cunno kasoomis ay sameeyeen iyagoo kacabanoo diidan inay tunis dhigaano marka cunno kasoomista goormay bilaabeen sagaal iyo labaatankii bishay bilaabeen walaal ilaa imikana way furantooda kalabaro badh unakasoomidaas ayay bilaabeen qaarna kaamkii bay joogaan qaarna waxay ka hor mudaharaadayaan u n h c r horteeda marka dadku maxay iskugu jiraan ma rag baa mise dumar iyo ragba way isugu jiraan waxay walaal isugu jiraan dumar iyo rag iyo carur aada u yaryar iyo carur ama andriti la idhaahdo adigu aan qaangaaniguna ay isugu jiraan waa tahay marka dadkaasi oo dhan ee caruurta ku jirto ee dadka waaweyne ku jira hooyooyinka ama dumarka ku jiraan dhammaan miyay iyagu bilaabeen cunto kasoomista marka laga reebo carruurta yaryar qaarna askala nuujinayo hooyada nuujinaysa mooyaane laakiin se carruurta yaryar andreytinka ah iyo rag iyo dumarba waa ka soomeen iyagoo dalbanaya xaqa ay ku leeyihiin u n h c r maadaamaay haystaan shahaadada qaxoontinimo xaqna ay u leeyihiin inay helaan dibadaji oo xaqiiqatan igoo kale roob baa lagu da-ayaa dhaxan fara badan baa jirta marka yaa idiin sheegay in kaamka la xidi doono kaamka waxaa lagu wargeliyay bilahan dambe way soo socotay ama kaamka ajendaha u yaallay buu ahaa in la xido bisha june hadii lagu soo foodalay waa tay marka cid kale oo aan la hadli karaa ma kugu dhowdahay gaar ahaan haweenka xerada ku jira walaal waa kugu dhiibayaa walaal l xuseen baa layidhaha waa layla xuseen marka layla xuseen bal iiga waran nolosha dadka adiga aad ka mid tahay ee meesha ku jira maxaad ka cabanaysaa leyla walaal waxaan ka cabanaynaa dad waxaana jaaliyo badan oo laajiyeen oo wadanka tunis ku nool oo aada u dhibaataysan kuwa hataa maanta isbitaalka la dhigay oo hadda weli isbitaalka hataa nooga jira qoladaa isbitaalka la geeyey maxaa ku dhacay walaal cuntada ayay ka soomeen baahi ayay darteed ay u dhaceen qaar baa sirtoo ka dhacay qaar baa si xal u sexdan usoo kici waayey oo qaaday marka isbitaalka ayay dad badan nooga jiraan marka xaggee ka timaadeen walaal caasimadda ayaan nimid lix iyo labaatankii waxaan ka nimid kaamigaa shuusha waxaan joognay laba sano waxaan kasoo qaxnay wadanka libiya dhibaato badan ayaa nagu qabsatay markaanu nimid wadanka tunis usoo qaxnana dadkii naga soo horreeyey annaga jidkaa naga xirmay dadkii naga soo horreeyey dibdejin ayaa siiyeysa wadamada maraykanka yurub canada australia annagana waxay ugu yidhaahdeen malhidin xaq oo malhidin dibdejin in layna siiyo annaga waxaan ayaa halkaas ku jirnay dad badan ayaa nooga maarta cudurra nooga qaaday cudurka qalalka cudurka neerfaha aad ay halka ugu dhibaatoosanona waan soo baxnay waxaan soo aadnay caasimada waxay nagu yidhahdeen wadanka aynu dejinaynaa wadankana sabab badan oo lagu degi karin ayaa jira oon ku diidanahay maxaa ku diidan tihiin waddanka inaad degtaan shaqooyin ma ka helaysaan wadanka waxaan ku waxaan ku degana walaal wadanka oo markii hore saxiixay qaxootiga adduunka inuusan asagu magan gelinaynin oo dadkii saxiix wadamada saxiix uusan ka mid ahayn asagoo nabada ammaankiisa uusan sugnayn oo anaguna laba wadan aan uga soo cararnay marka hore ammaan darro haddana maarata uusan ammaankiisa sugnayn oo wadanka maarata wadan fadhiyo uusan ahayn waxaa jirta mar anaga kaamka nala kusoo weeraray oo kaamka kale nala ku gubay oo maaragtay dhibaato badan nagula dhacday ayaa jirta marka sababo badan oo jira awgood ayaanan u degi karinin wadanka oo shaqo lahayn wadanka oo dadkoodii ayaguba dhibaataysan yihiin waata iyaa idinku soo weeraray kaamka maxaase wax ku noqday shacabka tuunta ayaa lagu soo weeraray shacabka tuunta ayaa lagu soo weeraray dad ayaa ku dhintay laba qofood ayaa ku dhimatay teendhooyinka ayaa nagu gubeen wayna bilaqaysteen wixii yaraayo waan kala soo cararnay wadanka libiya ayaa xataa laga bilaqaysteen marka sida ayaa wax u jiraan waatay marka hore libiya maxaad u joogteen ma inaad kasii tahriibtaan mise inaad degtaan oo dad waxaad ahaydeen libiya degan walaal waxaan ahayn dad marka hore inay bada galaan usoo tagay ayaan ahayn oo dad soomaali iyo suudaan iyo jaaliyadaa aan kuu sheegay iskugu darsanay ahayd kadibna waxaa nagu dagaaladii ayaan dad ka shaqaysto iska jooga ayaan ahayn oo un kasoo dhacsado maaragtay diilashooda kasoo dhacsado ayaan ahayn haddana markaana qabti ayaa nagula dhacday dadkii marka laba nuuc bay ahaayeen dadkii gobolada jirayna way ku xayirmeen dadkii kaleto caasimada joogana way soo baxeen oo ji xadkii ka gudbeen wadanka bal iiga waran amnigiisa maadaama oo wadankanba kacdoonadii wadamada si carbeed saameeyey ay isaga laftiisa ka dhaceen bal xaalada amniga ee wadanka iiga waran walaal wadanka wadan dawladla ma aha manajer ayaa haysta ma aha wadan amnile waxaway wadanka amnigiisa ma sugna waxaway askarin baa wareegaysa meelaha amnigiisa wadanka ma sugna anaguna nolol raadis mani amni raadis ayaa nahay ma nihin marka dad maaragtay raadiyo nolol raadinayo dad amni raadinayo wadankana amni ma lahan wadanka walaal faransiis iyo carabiga ayaa looga hadlaa koy dadkeenu ma garanayaan badankooda way jiraan dad garanayo dadka sida oo jaaliyada garanaya way jiraan laakiin jaaliyada sida soomaalida ma garanayaan faransiiska carabiga wax ma soo iibsan karayaan magaalada hadday aadayaan aadaan qof ayay wataan ila soo gad waxa weeye dhib afkii ayaa dhibaya af ma garanayaan dadkeena soomaalida marka waxa weeye dhibaato badan ayaan li sagaal iyo labaatanka ayaan ka doornay cuntada ilaa hadda dadki waa sidaasaan kuu sheegay oo dad badan oo caruur leh oo dumar leh ayaa istaalka naga yaala aad ayaa nagu murugaysanaa roob badan ayaa nagu daaya qabow badan ayaa dhacaya dharku way igu qoyaya xilligaan kula hadlayo aniga sagaal labaatanka ilaa xilligaan kula hadlayo wax aan cunay ma lahan dadkaana dad xataa ku fiirinayo ma aha ku dhahaya maxaa meesha yaalla dadku sideeyin dadkaa derbiga jiifa sagaal iyo labaatanka ilaa xilligaan ka dhanla walaalo ma aanan biyo madow xataa ma aanan cabinin
waa laba ka mid a dad soomaaliya iyo afrikaan kale isugu jira oo ku hor dibadbaxaya xafiiska u n h c r t qaxootiga adduunka oo xalay goor dambe khadka telefoonka ee sahre ciidle ugu warramay ugana sheekeeyey xaaladooda ay ku jiraan